qaar ka mid a culammada magaalada dhuusmarreeb ayaa bulshada soomaalidu ugu baaqeen inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka iyo madarasooyin loogu talagalin lagu barto culumta shareecada islaamka iyo qaybaha kala duwan ee diinta kaasoo la dhisaya xaafadda horsada ee magaalada dhuusmarreeb culammada ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa alla waxsiiyay inay ka qayb qaataan dhammaystirka masjidkan iyo madarasooyinka lagu baranayo culumta islaamka ee ku taalla magaalada dhuusmarreeb gaar ahaan xaafadda horseade haddaba waa kuwan sheekh cali timajilic iyo sheekh dayim calaadan oo ka hadlay baaqan u diray qeybaha kala duwan bulshada soomaaliyeed ay ka qabataan dhammaystirka masjidkan iyo madarasooyinka lagu bardoon culumta islaamka
masjidka marka qiimahaas leh yaan dhismihiisa maanta rabnaa inaan dadka ahlu khayrka oo ahlu ixsaanka oo maaragtay wanaagga jecel inay ka qayb qaataan oo khayrkaas ilaahay iyo rasuulkiisu sala allahu calayhi wasalam ay u sheegeenna ay helaan wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam man banaa masjidan lilaah bana allaahu lahu fi ljannati mihlah qofkii ilaahay dartii masjid u dhisa masjidkaas inuu keligii dhiso iyo inuu musaahamo wax uga dhiso qayb ka mida oo uu ka qayb qaato waa isku mid ballanqaadkan waa wada leeyihiin qofka keligii masjid ka dhisay iyo qofka ummadda dhisaysa caawiya man banaa masjidan lilaah qofkii ilaahay dartii masjid u dhisa bana allaahu lahu fi ljanna jannada dhexdeeda ilaahay wuxuu uga dhisaa midlahu masjidkaasoo kale marka dadka ahlo ixsaanka wax waddanka gudihiisa jooga iyo inta dibaddiisa joogtaba waxaan ka codsanaynaa beydka ilaahay ee loo diyaarinayo cibaadada rabbi subxaanahu wa tacaala qof walbaaba tabartiisa inuu ka qayb qaato waa waxaad aakhiro u hormarsanaysid halkan maanta aan joognaahu waa dhul ama buqcad waqaf ah oo walaalkeen awoowe cilmi xirsi carab ow sadaqaystay oo ow waqfaday waa xarun diini ah waxaa laga bilaabay masjid sida aa u jeeddaan intii kale ee xaruma diin ama xarunta diiniga ahy u baahneed masabakale madaaristii iyo adeegii kale ee dadka muslimiinta markaskan loogu talagalay ayagana waa dhiman yihiin hadda waxaa bilaaban masjidkii waa masjid aa u jeeddaan weyn magaalada dhuusamareebo caasimadda dowlad goboleedka galmudug xaafadda horseed ayuu ka socdaa mashruucan khayrigaahi dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa oon ku wargelinaynaa inay ka qayb qaataan kuwa magaalada jooga kuwa xaafadda jooga degan kuwa dibadda jooga inkasta qolo kasta ama qof kasta oo codkeenna uu gaadho waxaan leennahay wax ku soo darsada waxaad sadaqaysataan maantay berri ayay idinka horreeyaan waxaan rajaynaynaa in aad ka soo jawaabi doontaan baaqannaga masaajidkan baydkan ilaahayna aad wax ku soo darsa doontaan qaybaha lagu baranayay diinta islaamka ayaa kusoo badanaya magaalada dhusmareeb kuwaasoo ay sida kutashaka dhusayaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka alla waxsiiyey